waa mahadsan tahay v o a qaybta wax ka meeshay wax ka dhaceen waa meel udhexaysa balcad iyo afgooye oo ku aadan basra iyo meel layidhaahdo udhexaysa bariga baalow mana ahan gaari waxa qaraxee waa miin ay ayaga dhigayeenaa ku qaraxday marka sida dadka deegaanka iyo dadka meelaha ka dhow noo sheegeen adi dhimasho ilaa iyo sideed dhaawac ilaa afar baa noola sheegay miino ay dhigayeen aa ku qaraxday marka waa xalay abaal adiga shan saac iyo xoogaay waayahay marka waa sideed dhimasho ahoo kamid a kooxda al-shabaab inta dhimatay ha inta dhimatay waa sideed inta dhaawacana waa afar si noo sheegeen labaiyo toban qofood wax ku gaareen laakiin xaqiiqda uun hadda lama hayo qof kor tagtama jirto laakiin waxa uun ognahay qaraxa miinaa iyo ayaga dhigayeen in ayaga ku qaraxday waayahay miinada xaggay dhigayeen se sababtay u dhigayeen ma la og yahay amaba meesha rasmiga ahay dhigayeen cidda adeegsataa wallahi hadda me waxay waxay udhigayaan miinada uun shacabka soomaaliyed ay ku baabi'iyaan adiga muddo hadda laga joogo hal isbuuc ayaa miina ku qaraxday meel ka sukaysa daniga baalow ee udhexayso balcad iyo daniga udhexayso waxaana ku dhimatay adiga lix lix qafood oo afar dumar tahay iyoiyo laba raga baawur gaari caasiya saarnaayeen marka miinooyinka saasay udhigaan sidaas awgeed baa waxay udhigayaan miinada haddana midaas mid lamidahay dhigaayeen waa dadkan bulshada waxay aaminsan yihiin in dadka ay sirdoon ku yihiin hadda xala waxay gubeen tuulo dhanay dab ku qabteen oo la yidhahdo baalow marka miinada waxay udhigaayeen iyo sababtay udhigaayeen waa uun ummadda soomaaliya inay ku dhibaateeyaan maahane ma ahan inay hadda ayaga wax ku raadinayeen amba ayaga isugu talagaleen waxay u dhigaayeen ummadda soomaaliyeed oo shacabka ah oo ka shaqaysto kana xamaashay inta udhexaysa afgooye balcad waa taqaana dhulka waa dhul miye oo beeraaley liin iyo cambe xilliga liintaana lagu jiraa marka hadda ciidan dawladeedoo hadda u dhaqaaqay miinadaas waa udhigayan dhahayana ma jiro marka waa jid ay dadku isticmaalaan oo ay isticmaalaan gaadiidka iyo dadka khudaarta iyo dhinaca adeegyada si kalaga ay u kala gooshaan marka waa marin ay dadku isticmaalaan miyaa goobtu waa marin ay dadka isticmaalaan waa wadada isku xirta balcad iyo afgooye waa xilligana waxaa lagu jiraa xilliga liinta liintana waa la ogyahay waxaa lagu qallajiya afgooye marka waa marin ay bulshada soomaaliyeed isticmaasho dadka khudaareyda weliba ay aada ku isticmaalaan aroorta hore aroorta hore maraan inta aan warka ku hayna xalay markay miinada qarxaysa waaa ku waxaa ku socday wadada gaari t m oo khudaar doonayay khudaar hafa waday beerta ka qaada beerkana waa kasoo qaadan gaariga leerku ku qabtay qarax hadda u dhacan wakasoo waa kasoo cararay marka degmada ku qabanay waa wareysanay wuxuu dhaa dad badanna way ku dhinteen qaraxaasna waa dhacay marka khudaara doonanayo maahane dhib kale ma wadin marka da meel ciidan dawladeed degan yahana maahan meel dawladda isticmaashana maahan waa wado ay isticmaalaan dad masaakiin oo ganacsataa oo ilmahooda uxamaasho waayahay waxaa kaloo guddoomiya tilmaantay inay tuulo ay dab qabadsiiyeen tuuladaasi yaa wax ku noqday se maxay tahay tuuladu tuulada dara adiga laba bil ka hore dadkii deganaay ka raacdeeyeen dad leeyaha deganaay tuulada baaloda la yidhahda waxay udhexaysaa buulo barwaaqamee la yidhahdo iyo daniga baaloda udhexaysaa waxay dab ugu qabteen markii a dadkii wareysana maxaa dhibka dhib hadda wax dhiba horti dadka gaara ma jiraan dadkii waa ka raacdeeyeen guryihii aqaladii iyo wareegtooyinkii u hera dadkii ay dab ku qabteen waxayna u nisbeynayan waxay leeyihiin dad dawladda jawaasiis u ahaa degan marka dadka masaakiinta inay barakiciyaan ay diyaar u yihiin maana hadda qof oo wax ku naqatayna ma jirto qof ayaga wax ugu geysatana ma jirto marka dad masaakiin xoola dhaqataa rermihii ay dhulka ka raacdeeyeen guryihi dabay ku qabteen waayahay dabcan de weerarada noocana ee kooxda al-shabaab waa qaar soo noqnoqonaya goobtana saa tilmaantayna waa goob dhinaca wax soo saarkii beeraha iyo noloshii dadku ay aada ugu xidhan tahay oo de khudaarta iyo waxyaabaha si u kala gooshayaan ka maamul ahaan ma idiin muuqataa in halkaasi xanibaad ka socotoy dadkai caqabad kaga taagan tahay se maxaad ma ka wada hadasheen qaabkii loo waajiilaha wallahi waa hawshaas way jirtaa waana hoolal amni waxayna dawladda dawladda laga rabaa inay go-aan ka gaarto laakiin annaga iyo bulshada annaga kaka maamul ahaan bulshada waa ka wada hadalnay bulshada inay dhiban yihiin noo sheegeen annagana maadaama ay bulshada dhiban tahay dawlad goboleedkana waa ogeysiinay dawladda dhexna waa ogeysiinay sida dadka ay og yihiin amba laga warqabane ciidan loogu talagala inay howl galaanna waa joogaan degmada laakiin awaamirtii iyo xilligay howlgel lahayn dawladdaa laga sugaa insha allah